aad baad umahadsantahay maxamed dahar calasow su-aasha ah maxaa isku soo beegay jabka dowladda federaalka kasoo wajahaya furimaha iyo weerarkan hotel s y l waa su-aal muhiim ah dowladda federaalka madaxweynaheeda saad la socotid markii la doortay dagaal buu ku dhawaaqay dagaalkaasi intiisa badan gobolada dhexe qeybo kamida ayuu ka bilowday markii dagaalka uu socday iyo wixii ka dambeeyey madaxda khudbadahooda iyo towjiihaadkooda waxa ay ahaayeen in weerarada magaalada muqdisho ay ka yaraadeen maadaama bay sheegayeen culays ay saareen xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo al-shabaabna ay weeraro qaadayeen oo villaros oo kale ay gelayeen hotel xayaad oo kale ay galeen sidoo kale weerarkii xarunta imaaraadka carabta ay tababarka ku sameynayeen oo ugu dambeeyey uu dhacay laakiin taas marka laga ambaqaado iyo istaraatiijiyadaas dowladdii haddii ay kusoo jabtay furimaha waxaa muuqanaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dejisay istaraatiijiyad ah in ay ku beegsato magaalada muqdisho oo ah meesha ay kusoo jabayaan oo ay kusoo cararayaan ciidamada dowladda federaalka ah waxaad la socotaa coos weyne ee weerarkii ka dhacay oo kale raggii ra-iisul wasaaraha uu ka mid ahaa iyo saraakiisha iyo markii aadan yabaal ay tageen oo ciidamada lala hadlayey oo habixinaha cararina la oranayay waxaa loo sheegayey muqdisho haddaad usoo carartaan waxaa idinka horeeya weerar qaraxyo dagaallo marka inaad ku adkaysataan meelihiina ayaa idiin wanaagsan ayaa ciidamada lagu qancinayay hadda xaaladdu marka aan soo ururiyo waxaa gacan ku gabbad ah dowladda federaalka ah laba sano ka hor waxa xasan sheekho uu sheegayey in lix bilood uu ku qabanayo dhul fara badan al-shabaab waxay noqon doonaan taariikh ayuu oranayay laakiin maanta waxaa la iska wareysanayaa oo hotel iswail lagu jiro masiirka dowladda federaalka ah halka uu ku dambeynayo